إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye iyo kuwa maamulada soomaalida ee la shaqeeya weeraradaasi oo ka kala dhacay gobollada hiiraan jubbada hoose iyo shabeellaha hoose nin ku eedaysan kufsi iyo dil ka dhacay degmada caabuduwaaq ayaa gacanta lagu soo dhigay xili bulshada degmadaasu ay hadal hayaan gabar inta la kubsaday haddana la dilay dowladda faransiisku waxay qiratay in askar looga dilay weerar shalay ka dhacay waddanka maali dowre iyo kulan isbarbar socday ayaa magaalada ceelcadda waxaa loogu soo gebagabeeyey maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada barnaamijka tixanaha ah ee ummaduhu akhlaaq ayaa waxaa lagu soo qaatay xaaladda deegaanada galmudug ka jirta intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye iyo kuwa maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya weeraradaasi oo ka kala dhacay gobollada hiiraan jubbada hoose iyo shabeellaha hoose maxamed daahir calisow ayaa wararkan inoo haya mar kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin habeenkii xalay waxa ay ka dagaalameen saldhigii ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee weheliya dagaallo xoog leh ayaa lagu qaaday saldhigyo ku yaala magaalooyinka buulaburte qoryooley quuqaani iyo deegaanada namber lixdan iyo buufow oo ka kala tirsan hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka buulaburde haddaan ku holmarno waxaa weerar culus lagu qaaday saldhig dhanka bari ay ku leeyihiin ciidamada maamulka hirshabeelle dagaalka ayaa ahaa mid aada u xoogan lamana helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi askarta jabuuti ee ku sugan degmada buulamburte ee gobolka hiiraan wax gurmad ah ma aysan u fidin ciidamada soomaalida ah ee iyaga caratuurka u ah dhanka kale ciidamada shabaab mujaahidiin xalayto waxa ay weerareen degmada qoryooley halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda marar badan qoryooley waxaa lagu weeraray askarta yuganda ee ku go-doonsan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose isla gobolka shabeellaha hoose meelaha xalay dagaalka lagu qaaday waxaa ka mid ah namber lixdan iyo buufow mujaahidiinta ayaa halkaa ku weeraray ciidamada soomaalida ah sidoo kale ciidanka shabaab mujaahidiin waxa ay kala ceeriyeen askar ka tirsan kuwa dowladda oo isbaare ay u tiilay inta u dhexaysa namber lixdan iyo buufow khuuqaani xalay waxaa ka dhacay dagaal xoogan dagaalkaasi ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaankaasi lamana helin khasaaraha soo gaaray askartaasi xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sii laba jibaartay weerada ka dhanka ah shisheeyaha iyo la jirayaashooda shalay ayay ahayd markii howlgal ka dhacay muqdisho lagu dilay askar ka tirsan dharcadka dowladda federaalka ilaa iyo afar askari ayaa howlgalkaasi ku naf waayey waxaana la helay magacyada askartaasi waxaana ay kala yihiin maxamed deeq calasow kadiye faarax xasan maxamed koolkooliyow iyo saciid caato howlgalkan waxaa sheegatay xarakatu shabaabul mujaahidiin oo magaalada muqdisho ku inna tirtay sirdoonka dowladda federaalka kuwaasi oo gacan ku gambad ah isla markaana la kulma maalin kasta weerar kaga yimaada dhanka shabaabul mujaahidiin weerarada iyo howlgallada kordhaya xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay isku haystaan hannaanka ay u dhacayso doorashada labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaana khubarada falanqeeya dhanka amniga ay sheegayaan in ciidamada shabaabul mujaahidiin wakhtiga kala guurka ee dowladda federaalka ay geysan karayaan howlgallo waaweyn oo ka dhan ah dowladda federaalka waxaana iminka jira cabsi haysata siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo bilaabay inay si gaara isku ilaaliyaan nin ku eedaysan in uu dil iyo kufsi ka geystay degmada caabudwaq ayaa gacanta lagu dhigay xili bulshada degmadaasu ay hadal hayaan gabar lagu kufsaday laguna dilay duleedka magaalada biliis ka dhisan magaalada caabudwaaq ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen nin toorrey wata oo ay aaminsan yihiin inuu yahay dilaagii iyo kufsadihii gabar gabar meydkeeda laga helay duleedka magaalada caabudwaaq ninkaan la tuhunsanaa haddana markii la qabanayo toorreydan yuu nin ku dhaawacay oo ku dilay go'iisa xalay uu waday waa kan kabihiisi waa kuwan oo aan ku raadqaadnay ilaa intaan ku daba taagnayn guriga uu degan yahay meel toddobaatan mitir u jirta ayay gabadha uu ku dilay qoryay doonanaysay ninkaan ninkaan maskaxdiisa maskaxdiisa iyo wuxuu yahay dhakhtar baa sheegi kara laakiin aniga ninkaan daraagaysto nooloogi markaan fiirnay daraagaysto nooloogiga marka wixii macluumaad oo dhan warbaahinta lala adeegaya eeladii gabadha annagu saaka markii gabadha aan soo qaadnay gurigoodan geynay gabadhii dhakhtar baan u geynay dhacaan baan ka qaadnay uur bay leedahay baa la leeyahay helada gabadha la kubsaday ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen sida ay wax u dhaceen meeshii ay raadkeeda uga soo laabatay baan tagnay markaan raadkeeda tagayn raadkeedaan qaaday gabadhiiyo waxaan u taga meyd ah oo la isticmaalay oo buumihii meel yaallo ayadii diraceede iyo googorodeedana xalkaa u saaran yihiin jeegadana uu ka bileeyey dhuunta uu ka bileeyey meel walba toorreeya uga yaallaan meyd bayna ahayd saasay wax u dhaceen ubax allah u naxariisto ubax maxamed yaxye walaashay weeye in adeertay aabbahaygii labaad baa dhalay maradii u hoosaysay maryaha way ka maqnayd kuwa kalena laabtay u saarnaayeen way biraysnayd ubax maxamed yaxye janno iyo raxmo allaha siiyo haatanna xabaasheedii baannu joognaa iyo baaritaankeedii dumar ku dhaqan degmada caabudwaaqa ayaa waxa ay ka xumaadeen falka gabadhan loo geystay iyagoo ka baqaya in ficilka iyada lagula kacay oo kale iyagana loo geesto
aad baan uga xumahay falkaas tacadiga oo ka dhacay halkan waxaan ka codsanahayaa anigu warkii waxaan kusoo gunaanadayaa wixii hore o dhan waa laga hadlay kusoo qabtaan qofka gacankudhiiglaha oo falkaas si degdega looga soo jawaabo waxaan maanta soo booqannay meeshaan oo uu yaalla meydka ubax waxaa naloo sheegay gabadhaas in la dilay oo ay biraysan tahay kufsina loo geystay dhibaatadaas ayaa meeshan ka dhacday waa deegaanka la yidhaahdo ballilabaad oo degmada cawda ka tirsan ayay dhibaatadaasu ka dhacday sida naloo sheegay gabar xaamilo ah oo inta la dilay haddana la gowracay waxaan leenahay cadaaladda ha la waafajiyo ciddii falkaas ka dambaysay deegaanada ay ka taliyaan maamulada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya waxaa ku soo badanaya dumarka inta la kubsado kadibna la dilo arrimahan ayaa waxaa loo arkaa in hay-ada shisheeye ay maalgelinayaan dowladda faransiiska ayaa waxay qaratay in askar looga dilay weerar ka dhacay waddanka maali khasaare lixaad ayaa ciidamada soo duulay ee faransiiska ee ku sugan waddanka maali la gaarsiiyey kadib weerar lagula beegsaday gudaha dalkaasi war rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada xukuumadda baariis waxaa lagu sheegay in ugu yaraantii saddex askari looga dilay qarax miinooh oo lagula eegtay waqooyiga waddanka maali saddex askari oo faransiisa ayaa waddanka maali lagu dilay maalintii isniintii kadib markii miino ay ku qaraxday gaari gaashaaman oo ay wateen xilli howlgal ay ka wadeen mandiiqada humbori ayaa lagu yidhi war ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee looga arrimayo waddanka faransiiska sida warbaahinta reer galbeedku ay sheegayso dhimashada saddexdan askari ayaa askarta faransiiska looga dilay waddanka maali waxay ka dhigaysaa afartan iyo toddoba askari tan iyo markii duulaan ay ku tageen ciidamada faransiisku laba kun saddex iyo tobankii dadka u kurgala dagaalka maali ayaa waxay aaminsan yihiin in dhimashada ciidanka faransiisku ay aad uga badan tahay inta ay dowladdu sheegayso waxaana dhici karta in askarta laga dilay ay gaarayaan kumanaan kun oo askari dowladdiin ah iyo kulan isbarbar socday ayaa magaalada ceelcadde waxaa loogu soo gebagabeeyey macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada maxamed cali aadan ayaa ka warramaya munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo gebagabeynayay dowro ay kulan barbar socotay ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ee gadow dowrada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada iyadoona uu kulanku u dhexeeyey macalimiinta iskuullada ee degmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gadow ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay guddoomiyaha guddiga waxbarashada ee degmada ceelcadde waxaa mahadsan allah mahad ballaaran meeshaan isugu kaani keenay munaasabad xaflad macallimiinta degmada ceelcadde u socotay dowlad soo socotay xafladdeeda xaflad aad qayma u ahayd waxaa kaloo mahadsan walaayada gobolka iyo maktabka tarbiya wa tacliim waxaa kaloo mahadsan waaliga gobolka nuqumada ugaasiyada ka soo qaybgalayaasha macallimiintii dowladda u socotay heer degmo iyo heer gobolba waa ku mahadsan yihiin way mahadsan tahay walaayada gobolka heer gobol iyo heer degmaba sidoo kale mid ka mid a macallimiintii dowladda loo soo xiray ayaa ka warramay casharadii ay qaateen halkan duuro noo socotay laba maalin ayaan ku qaadanay annagoo ah macalimiinta madarasada alibtidaa'iya walictidaadiya wathanawiya fi lmadarasati ceelcaddi runtii waxay ahayd duuro qayim ah laguna qaatay duruus aad u badan dhammaantoodna diini ah noocyo fara badan baa lagu qaatay waxaa ka mid ahayd taqwada oo lambar kow noolo ah allah subxaana wa tacaalaa markuuna abuurayna waxa ugu horreeya oo nagala rabo wamaa khalaqtul jinna wal insa ilaa liyacbuduun taqwadaas iyo inaan ilaahay caabudno koonkaa naloo keensaday ayaa ugu horraysay waxaa kaloo ka mid ahaa alwalaa walbaraa oo ah runtii shay aad ama maaddo aad muhiim ah qur-aankana meelo badan lagu sheegay waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada degmada waxaana ka mid ahaa nabadoon cali sandheere arrintaas raggii soo abaabulay oo haddii alle kuu roonyahay ka soo shaqeeyey maamul degmo iyo maamul gobol iyo maamul waxbarasho iyo maamul odayaal iyo ogaasyo iyo guddi waxbarasho iyo macallimiinba waxaan leeyahay khayr allaha siiyo waxaan leeyahay macallimiinta waa hadalka laydin leeyahay waad maqlayseen wax walbaba waxay leeyihiin fure iyo aas-aas bay leeyihiin adinka macallimiintaa rag baa macallimiin idiin ahaa rag baa waalid idiin ahaa dad baa intaan ilaahay ka sokow yaa idinsoo koriyey maanta adinkuna tiyoo kale aad ku jirtaan qof kastaba qofka ka dambeeya waxaa la rabaa inuu ka faa'iido nabadoonnadii ka hadlay munaasabadda waxaa sidoo kale ka mid ahaa nabadoon nuur xirsi isagoona u dardaarmay macallimiinta waxaan marka isu dardaarmanaa insha allahu tacaalaa ragga khaas ahaan macallimiinta ah oo meelaha waxbarashada raga hayo macallimiin u ah oo maamul u ah in arrinta ayada ah si gaar ahaan arrintaas loogu istaago si guudna qof walbaoo muslim ah ilaahay subxaana wa tacaala baana amray in akhlaaqda iyo wanaagga laga qayb qaatee qof walba uu ka qayb qaato ummadda marka khayrkeediiyo wanaaggeedii baa soo baxaya haddii loo istaago arrinta ayada ah ilaahay subxaana wa tacaalaana ha noo barakeeyo tacliintooda iyo wanaaggooda iyo juhdiga ay samaynhayaan allahana khayr siiya ayakane in arrinta ayada aan u wada istaagno gaar ahaan macallimiinta waa raggaan hadda hadlaayey ama ragga meesha fadhiyo waa raggaan naqaanay waa ragga culummada ahaa waa raggii kutubta akhrinahayey marka in aan u istaagna arrinta ayada ah waan dardaarmaynaa waadna ku mahadsan tihiin insha allahu tacala dadaalkii iyo wanaaggii aad samayseen marti sharaf kale ayaa ka hadashay munaasabadda waxaana ka mid ah ugaas cabdulaahi macalin burhaan marka ceelcadahda waa maqarka gobolka weeye inaad walaayaadka gaarsiisaan oo walaayada baardheere walaayada baledxaawo walaayada ceelwaaq walaayada luuq walaayaadka aad gaarsiisaanna haddee maadaama maqarka gobolka aad joogtaan waa dadnimo dheeraada oo aan idin farayno weeye waxaan marka ku soo gaabinayaa xilligunu xilli adag weeye ilaahay subxaana wa tacaalaa hana sugo oo camalkan hanugu sugo dadka zallada iyo sambirixada ee ku dhacayso gaalada adana ilaahay naga nabadgeliyo culayska iyo gaaladana dul saaran ilaahay nagu dulqaado ilaahay subxaana wa tacaalana kuleyka nasri iyo rooba na ugu bedelo islaamkana midnimo allaha siiyo midlimo iyo cizi iyo sharaf ilaahay hana siiyo dadkaad wax baraysaana dad khayrle oo barakaysan oo muwaafaqle allah ka dhigo
munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab waxaadna kelimadiisa caawa insha allah ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada barnaamijka taxanaha ah ee ummaduhu uga akhlaaq ayaa waxaa lagu soo qaatay xaaladda deegaanada galmudug ka jirta qayb ka mid a gobolka mudug iyo degmooyin ka tirsan gobolka galguduud waxaa ka taliya maamul la yidhaahdo galmudug waxaanuu ka mid yahay maamulada shisheeyaha la shaqeeya ee soomaaliya ka jira howsha maamulkaanu si rasmi ah isuguma dubadhacsana waxaana ku badan dagaalada qabaa'ilka ee soo noqnoqda kuwaas oo iska daaya inuu wax ka qabta ee xubna asiga ka tirsanay ay ku lug yeeshaan ciidamo ka amar qaata oo habbeelid u kala soocan ayaa waxay ku kala sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada gaalkacyo oo darafka kale puntland ay ka maamusho hobyo cadaado cabudwaq dhuusamareeb guriceel balanballe iyo kuwo kale dhulka maamulkan diiwaanka ugu qoran in badan oo ka mid ah waxaa ka talisa xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana ka mid ah degmooyinka xarar dheere oo mudug ka tirsan ceelbuur galhareeri ceelgaras xeendheere galcad ceeldheer iyo kuwo kale oo galguduud ka tirsan deegaanada maamulkani uu ka taliyo waxaa ka dhaca dagaallo qabiil oo joogto ah oo markii ay meel ka qaboobaanba meel kale ka aloosma waxa uu soohodin beenaad la wadaagaa dhulka soomaaliyeed ee itoobiya ay haysato kaas oo u diiwaan gashan in itoobiya ay leedahay laakiin maalin diiwaankaas baadilka ah laga tiri doono insha allah qayb ka mid a deegaanada maamulkani iminka uu ka arrimayo sida dhuusamareeb iyo guriceel waxaa muddo toban sano gaaraysa ka talinaysay koox suufiye ah oo u daacad ahayd itoobiya sanadkii ayuuna maamulkoodii soo afjarmay degmooyinka iyo deegaanada maamulka galmudug uu ka taliyo waxay u muuqdaan kuwo ku tartamaya isticmaalka maandooriyaha oo soomaaliya la degay marka laga reebo deegaanada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka taliso oo si adag loogala dagaalamo galmudug waxay isku dayeysaa inay dimuqraadiyadda kula loolanto ama kula baratanto maamulada kale ee iyada ka horreeyey si ay u raaligeliso shisheeyaha aas-aaskeeda ku lugta lahaa kufsiga oo waayadan kusii baahayay deegaano badan oo soomaaliyeed lana aaminsan yahay in isticmaalka maandooriyaha iyo daawashada aflaanta aanshaxumada ah iyo maalgelin shisheeye ay sabab u yihiin ayaa kiisas badan oo ka mid ah waxay ka dhaceen deegaano galmudug ka tirsan kadib majara habaabin dhinacyo badan leh nolosha bulshada ayaa aad u hooseysa waxayna ka burburtay dhinac waliba dhuusamareeb iyo guriceel ciidamada etoobiya ayaa muddo dheer fariisamo ku lahaa iyaga oo faafinayay baadilka ay aaminsan yihiin waxayna dib u gorteen marka ay hubsadeen in maamul etoobiyaan ah oo maqaarka soomaali ah meesha uu la wareegay magaalooyinka qaar waxaa ku nool dad barakacayaala kuwaas oo hay-adaha shisheeye iyo maamulku ay ka shaqaynayaan inaanay dib u coodan amaba xoolo u yeelan amaba aanay u shaqaysan waxayna ku jiraan tuugsi joogto ah maamulka galmudug waxa uu dhiirigeliyaa ciyaaraha asiga oo kaashanaya dowladda federaalka ah iyo ururo maxalli ah iyo kuwa shisheeye oo shaqadoodu ay tahay in ay dhallinyarada soomaaliyeed marayn habaabiyaan si aanay wax u baran una fikirin cadowgoodana ula xisaabtamin waxaa jira ururo haween iyo kuwo kale oo tiro badan oo ku daaban amaba ku xiran hay-adaha shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka waxayna qabtaan ahdaaftii amaba shaqadii loo soo xil saartay haddaba arrimahan aan idiin saafo oo aan idiin soo bandhigo codad ka markhaati kacaya waxyaabaha aan sheegayo halkan kaylada sohdindha afka ahi ka yeerayso ma ahan isbitaal lagu xanaaneeyo dadka waalida qaba amaba dhimir kala ee waa garoon qarash badan uu ku baxay oo ku yaallaa magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa la isu keenay dad badan oo rag iyo dumar leh kuwaas oo daawanaya ciyaar dhex maraysa laba kooxood ragga iyo dumarka ayaa isu dhex boodaya waxayna u qaylanayaan si xishood la'aan ah guulaysashada koox ka mid ah dhinacyada cayaaraya iyo abaalmarinta la siinayo ayaa waxay keenaysaa in dhallinyarada badankood cayaaraha ay u hanqaltaagaan oo ay tiigsadaan taasina waaba ujeeddada abaalmarinada loo bixinayo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo la'aantood aysan cayaartaani socoteen rifiriyaasha ee garoonka ama cayaarta kale hagayay oo sida wanaagsan u waday labadii asbuucoo lasoo dhaafo cayaartu ay socotay maantii hal sana laga joogaa waxaa lagu dhelayaa garoonka asagoo roog leh derbi leh lacag laga qaadaayo aad arrintu u qanacsanaya hawshaas intaas soo wadnay guddigeen inay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa inaan wejigii labaad u gudubno oo ah in garoonka kubadda cagta la dhiso wejigiisa labaad oo derbiga la ballaariyo oo interlogii la saaro garoomo kale oo kan cadaado la mid ah ayaa waxay ka furan yihiin magaalooyinka kale ee maamulka galmudug uu ka arrimayo sida caabudwaaq dhuusamareeb guriceel iyo qaybta koonfure ee magaalada gaalkacyo iyo meelo kale waxaana loogu ciyaaraa sidan oo kale hablaha ku jira xeryaha barakacayaasha iyo kuwa kale ee magaalooyinka jooga iyo kuwa baadiyaha ariga ku raacaba waxa ay la kulmaan kufsi mararka qaarna waaba la dilaa hablaha la kufsaday sida ka dhacday baadiyaha magaalada guraceel murugada ugu darana waxaa weeye in siqiradu xataa aanay nabadgelayn kaaga darana mararka qaar dadka kufsiga geysanaya waxay ka tirsan yihiin ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee deegaanadaasi ka howlgala sannado ka hor degmada cadaado waxaa lagu kufsaday gabar lix sano jir ah arrintaas oo bulshada uurka fayoobey ay ka xumaadeen ehelkooduba ha ugu darnaadaane ee gabadhaan dhinaca midig iga fadhista aan anigu aan adeerkeed aan ahay ayaa lagu kufsaday magaalada cadaado qayb ka mid a shaksiga kufsaday ma ahayn shaksi shacab ah ee waa nin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaalid ee qaybta koob iyo labaatanaad ee safadigeeda ama xarunteed haddeed u yahay dalka koob iyo labaatanaad gabadha dimaag uga fudubtay bac ayaa afka loo guray xilligaas dadaa guriga joogay awood ee ku hadasho ama ee ku qayriso ma aysan yeelan waana nin shaksi tababaran oo dowladda ka mida weeyaan koleyba qaab loo tababaray xiliyada qaarkood ay ku qaban karaan ayuu sitay gabadha dhadhaqaaqeeda iyo codkeeda iyo waxaan maantamaana dareemin nin askari ayuu ahaa waa qabtay bannaan kula tegey askartu wakhtiyada qaar markay kufsiga ku kacayaan waxay ka faa'iidaystaan tababarada militari ee ay horey u soo qaateen lama maqal dhabaaqeeda lama maqal fardaxeeda waayo waa shaksi militari oo tababaran lama ogaan karo cidda uu gacanta u qabto wuxuu afka u guray waa system annaka aanan aqoon daanahay shacabka iyo deegaanka bac ayuu duuduubay afka ayuu u qabtay shacabkan waa ka saara sanka iyo afka waxay khatar u gashay inay ku geeriyooto awood uu ku qabtay caburta usbe inay ku dhimatay khatar weyn ilaahay ayaa badbaadiyey wax u haran lama arko istaalka la geey la baar ma noola gabadha dib waxay ka noqon doontana ma naqa gabadha waa gabadhan bishaar reega cabdi xasaan la yidhaahda waa lix sano jir waa gabadha ujeedaan jugtii afkii iyo iyadana dandaandaa wadda gaariga lagu keenay saddex tiraawo ma qaadi karto aan keekaadida waa dhibaysaa suuli ma geli karto dartaan waa dirintaa xerada badbaado oo dad barakacyaali ay degan yihiin waxa ay ku taallaa meel u dhow xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ay ku leeyihiin magaalada cadaado xilli habeen ah ayaa loo dhacay kubsina laga geystay inkastoo aanaan helin xog dhamaystiran oo ku saabsan ragga kubsiga geystayna waxaa suuragal ah in ciidamada ay ka tirsan yihiin waxaa la kubsaday gabar saddex iyo toban sano jir ah si wax u dhahaan imanka sideed sac inoo imaadeen markaas laba nin ahayeen mid guriguu soo galay iriduu soo istaagay iridiga furuu dhahay kaama furayaan dhahay marka iriduu soo haraanti waa soo galay ilbaabkiga jifi waa soo galay maduu soo galay madna banaanku istaagay madaxbadaha tuuray wiilisha markay noo imaadeen maarata qayladeeda kusoo ordeen madaxbadaha tuuray marka wiilisha markay madaxbad ku tuuray midna guriguu soo galay tooshuu igu qabtay wuxuu dhahay waxaan dhahay umula ahay gabadhan yaro umula ilma agoonaya haystaa umula ahay walaalow iga leex ilaahay ka cabsi markaas shandabuga ilmaha ku seexaday saasuu aftiinay gabar yara oo saddex iyo toban jir ee meesha ku jirtay ee kasoo jiiday shandaruuxa saasaa dhibaatada gabadha saqiirka ee la kufsaday gaartay ka sokow hooyada ayaa muddo dareemaysay cil iyo caloolxumo cunaha ayaana xirmay waxayna dareentay qandho saa'id ah oo ay u sabab tahay kufsiga gabadheeda loo geystay ani hooyadeeda ahay gabadhaa saddex iyo toban jirka aa dabkaygureeba isku naxay habeenkii maalintii hadal waa hadli waayaan ku dhahay maxtantaana naxay saddex beri qandhay saarnay gabadhaada waa roon tahay maalmaha ku dhacay isbitaalka la geeyey daawooyin waryar oogaa la soo siiyey hadda waa roon tahay geeridii galbeed laga sheego gondahada ayaa laga dayaay markii inantaani yar la kubsaday gabdhihii kale ee asaageed ahaa ayaa harsi iyo hoyasho ka quustay iyagoo ka cabsi qaba wixii saaxiibtood ku dhacay oo kale walaacaaso iyaga kuma ekaan ee hooyooyinka ayuu usii gudbay anaga barey maxamedaa lay dhahaa kacamka badbaadan deganahay gabdhan waa ii joogaan habeenkiina waa qalqalnay ma seexanin ilaa haddaan taaganahay gabdhihian la cabsanayna la qalqalhaynaa oo meel aan la seexana iyo meel aan la fariisan aan laanahay naxtintii ilaa hadda waa na haysaa welan nagama ba'an habeenna lama seexdo ma hadday soo gala doonaan hadday soo gala doonaan aan hadda ku taaganahay cabsidii wel waa nagu taagantahay nagama baxan gabdhan waa noo joogaan xaafadii saasaan u qalqalhaynaa ma hadda may soo gala doonaan ma habeen dambay soo gala doonaan habeen lama seexdo saasaa loo fadhiyaa gabdhihii meel aan geyn intee geyna intee geyna habeen kasta guri hor lahaa loo hooyiya waxa maxkamadeed wax la saara ma jirto cabsan dareemaynaa hadda wixii walaa dhibkii walaashi ku dhaca anakan waa nagu dhacaa maadaama waa ka cabsan haynaa ama dhibkaas nagu dhaca gabdhihin waa jooga arrintaasoo la naxtin waxaan aqoonna weligayna arkan intaana kaamka joogin weligayna kama arkan hadda naxtinaa nagu beerta sanadka labada kun iyo labaatan gabar yar ayaa koox dhallinyaraha waxay si wada jira ugu kufsadeen degmada guroceel waxaan rabnaa inaan galabta u soo bandhigno oo u caddayno in amniga degmada gurceel ay soo qabteen dad dembiilayaala oo degmadan gurceel dhexdeeda wax ku sameeyey ku sameeyey mataqaanaa waxa la yidhaahdo kufsi iyagaasoo insha allahu tacaala si wanaagsan oo sharaf lah ay u soo qabteen maamulku u soo qabteen amniga qaymihiisa kala duwan gacanta lagu hayo haddana ay xidhan yihiin xaaladda gabadha yar ayaa halis gashay waxaana caafimaad ahaan loogu qaaday magaalada hargeysa oo aada uga fog deegaanka falka uu ka dhacay aabbaheed oo aada uga murugooday ayaa arrintaasi ka hadlaya waxay joogtaa gaalkaayo hargeysaan u qaadnay caafimaadaan ugu qaadnay in badanay ku maqneed garowaan soo marinay habeen hore ayaan gaalkaayo keena gaalkaayo joogta iskuulay dheganaysay bisha agost laba kun iyo labaatan baadiyaha guraceel waxaa laga helay meydka gabar in muddo ah lala'aa taa oo loo badinayo in la kubsaday kadibna la dilay bisha agost ayaa meydkeeda la arkay kadib khayaastii siddeed bilood oo raqdeed iyo ruuxeed la goobayey waxaa loo dilay si xun kadibna waxaa lagu riday meel baraaga ah hadda waxaa lagu ogaaday sida hadda annaga naloo sheegay gabar yar ayaa waxaa layidhi saaka ari soo kaxaysay laba gabdhood oo yaryaray ahaayeen labadii gabdhood way macnaha way fara ka ciyaareen kaba iyo waxbay iska tuuriyeeyeen kabaa mid yar uga dhacday kabtii markay uga dhacday meeshay gashay kabtii ka doonatay kollay xukunka ahaa inay waxaan aragto madaxaan oo wax jawaanka ku jiro ay soo qabatay soo qabashadii canugti yareed way qaylideen waxaana maxay yihiin neef miya wax saasa islaan weynoo meeshii socotaa ku leexatay islaantii markay ku leexatana wixii aragtay dabcan wayna ogayd gabadhan in la waayay way aragtay wuxuu inay madaxii wixii way fiirfiiriday jawaankii ku jiraan madaxii wixii waa ka furtay waxay soo wacday gabar kale oo abaaye ah waxay tiri abaayo gabadhii noocaas ahayd ma la helay mayay tiri waxay tiri wax aan ka yaabnay oo calaamadaas nale ayaan meeshaan ku aragnay gabadhii waxaa la arka astaamaheeda astaan ilig jabnaa een, dhar subixii ay qaadatay oo gabadhii ay ka jaratay ay joogto oo ay tiri go'a iyo diraca labadaba ana iga gadat Haa, waxaa lagu aqoonsaday iligaas jaban iyo dharkii oo wax yari ay ka dambeeyaan intaasaa lagu aqoonsaday haddaad aragto meel kufsigu uu ku baahayo waxaa ku soo batay sinada iyo waxyaabaha kale ee shareecada islaamka lidka ku ah nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ku sugan koonfurta gobolka mudug kana mid ah dadka barnaamijkan nagala qaybgalaya ayaa waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha arrimahan foosha xun sii kobcinaya waxyaalaha kaleoo muuqda waxaa ka mida in gabdhihii yaryaraa la kufsanayo oo jidadka loo taagan yahay oo walba kufsi wadareed uu yahay oo u eg tahay barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij dhaqaale lagu bixinayo dad fangaraynayo sababto ay tahay adduunka waxaa ka jirta qof nin naa kufsadaahi waa la arkaa laakiin shan iyo toban qof oo gabar yaroo saqiira isu dabamaraynaysa waxyaalo marka la dhihi karo waaye dadka muslimiinta akhlaaqdooda ayaa lagu baabiinayaa saaad ogtihiin gaaladuna marka hore qofka inta u yimaadiin warniyow gaaloobo dintaada ka bax ma yidhaahdiin balse waxay la yimaadiin wasiiladii uu gaalnimada ku gaari lahaa dadka marka ee dhallinyarada muslimiinta ama dadka waaweyn oo dacful iimaanku ku jiro wasiilo ay gaalnimada ku gaari lahaydeen oo akhlaaq darro laga bilaabay oo labiska gasha oo xiirashada gasha oo socodka gasha oo hadalka gasha oo meel kastoo arrimaha bulshada leeyahay la gelshay ayaa ka jirta ilaa aan wararka ku maqlayo ee gabdho soomaaliyeed oo niman hindiya oo maaragtay ee xus dhalashadoodii xusaya u hambalyeynaya dhaqaala ku bixinaya le waa jecelnahay marka fasahaadku ma yara wax la soo koobi kara maahan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa